halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye uxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay kitaabka rooma oo qayb ka ah kitaabka axdiga cusub kitaabkani waa waraaqo cajiib ah oo la ururiyey kuwaasoo bawlos wakhtiyo kala duwan uu u soo dirayey kiniisaddan reer rooma markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay cutubkii shan iyo tobanaad ee warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma oo gebigiisba u badan ka fiirsashada waxyaalaha walaalka uu necab yahay waa cashar ka hadlaya iskudulqaadashada isdhiirigelinta iyo weliba canaanashada miirqabka leh haddaba bawlos inuu kuwa itaalka daran dhiirogeliyo aawadeed ayuu wax aan aalaaba uu samayn jirin uu u sameeyey sida inuu timaha iska xidho isagoo nidar galaya waxyaabaha keenaya doodda waxaa ka mid ah waxa ku qoran qorniinka oo aan la mamnuucin inay qalad yihiin haddaba haddii aynu dib u yaro noqonno tusaale ahaan ayaannu arkaynaa inay jiraan waxyaabo aan qorniinka lagu sheegin oo weli dadkuna ayan ka haysan go'aan cad oo ku aadan in waxaasi layska daayo ama la sii wado hase yeeshee markii qorniinka aan lagu sheegin waxyaalahaasi si in shineemooyinka la aado iyo in riwaayadaha la fiirsado inay bannaan tahay iyo in kale ayaa haddana waxaa layna siinayaa tusmo ku saabsan xaalkaasi iyo qaynuun aynu ku kala garanno waxaana ugu horreeya kow ugo'ista oo ah wax waliba ee aynu samayno in loo sameeyo si waafaqsan farxaddeenna iyo yidadiiladeenna waayo wax kastaoo laynagu adkaynayo waa waxa ilaah uu inaga doonayo inaan samayno labo qaynuunka labaadina waa dareenkeenna habdhaqankeenna waa inuu ahaado mid aynan eegaynin wax cuqdad inoo keeni kara haddii aynu hilib aan la bannaynin cunno ma ahan inaan ka welwelno haddii ay inagu adag tahay cuniddiisana waa inaynan isku qasbin inaan kuwa kale raalli gelinno aawadeed saddex qaynuunka saddexaadina waa ka fiirsashada waa inaan ka fiirsannaa waxyaabaha xumaanta u keeni kara walaalka masiixiga ah haddii aynu aragno inuu jiro nin masiixi ah oo aan cunin hilibka geela waa inaynan hortiisa ku cunin ama aan ku qasbin inuu cuno waa inaynan ku odhan war maxaad ku diidday waayo axdiga cusub wuu fasaxayaa inaan cunno xayawaanka ilaah xalaasha uu inooga dhigay oo dhan waxaa laga yaabaa mid kale oo necab aadista riwaayadaha ama dhegaysiga gabayada ama ciyaaraha qoobka ciyaarka ah ama niikada qofkaas oo kale waa inaan isna lagu qasbin oo lagu odhan war kaalay nacas yahow oo iska daawo taasu waxba u dhibi mayso rumaysadkaaga eh waxaa layska doonayaa haddaba waxyaabaha qofka masiixiga ah ee cusub aannu jeclayn inaan lagu qasbin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka shan iyo tobanaad aayadda saddexaad waxaa qoran sida tan waayo masiixiiba naftiisii kama uu farxin laakiinse sida qoran caydii kuwii adiga ku caayay ayaa igu kordhacday marka ay sidaas tahay ayaa xigashada bawlos ay ka imaanaysaa zabuurka lixdan iyo sagaalaad aayaddiisa sagaalaad haddaba sabuurkaasu waa mid tilmaamaya xumaatooyinka masiixa lagu samaynayo iyo inuu canaad badan kala kulmay dunida waana zabuur tilmaamaya masiixa waxaa haddaba masiixa halkan loo soo geliyey dood ahaan ee ma ahan tusaale ahaan stifler oo ka mid ah doodayaasha waaweyn ayaa wuxuu leeyahay qorniinka ma ahan inuu ciise inoogu muujiyo sida tusaale oo kale waayo dadkaba laguma badbaadin oo quduus loogama dhigin matalaad ama tusaale ahaan haatanna aynu eegno maaddada kale ee ah iskuduubnida yuhuudda iyo dadka aan yuhuudda ahayn bawlos iminkuu bilaabay inuu kala hadlo dadka reer rooma in yuhuudda iyo dadka aan yuhuudda ahayn ay isku hal jir yihiin si bal markaasi aynu halkaasi uga sii wadno xigashada ayaannu eegaynaa aayadda afaraad ee cutubka shan iyo tobanaad waxaana qoran sida tan waayo wax alla wixii hore loo qorayba waxaa loo qoray waxbarashadeenna inaynu dulqaadashada iyo gargaarka qorniinka rajo ku lahaanno haddaba axdigii hore ayaan wax lagu camalfalo oo la hubo u noqonaynin qofka masiixiga ah waxaa jira kuwo badan oo odhanaya garan mayno in axdigii hore uu ahaa mid faa'iido ay ku jirto amase weli ma aynan arag in axdigii hore macno uu inoo leeyahay oo bay leeyihiin inoolama muuqan inuu ka hadlayo masiixa bawlos haddaba wuxuu leeyahay axdigii hore waxaa loo qoray innaga waxbariddeenna waxaa markaasi jira kuwo badan oo ay la tahay in markii ay masiixi noqdaan ay wax waliba u hagaagayaan meel walibana iftiin uu ka baxayo hase yeeshee sidaas ma ahan laakiin bawlos wuxuu inoogu sheegayaa warqaddiisii koowaad ee reer korintos waanada odhanaysa sida ku qoran baalka saddex boqol iyo labo ee axdiga cusub cutubka tobanaad aayadda kow iyo tobanaad sida tan waxyaalahaasi waxay iyaga ugu dhaceen masaal ahaan oo waxaa loo qoray in laynagu waaniyo innagoo wakhtiyada dhammaatinkoodii uu ina soo gaaray markaana wuxuu ka hadlayaa waxyaalihii ku dhacay nebiyadii iyo dadkii hore ee laynoogu qoray axdigii hore markaana wax waliba ee axdiga cusub ku qoran waxaa loo qoray innaga aawadeen si aynu uga helno samir qalbiqaboojin iyo inay rajo iyo nolol ina siiyaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada ayaa waxaa ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qorayey dadka reer rooma cutubka shan iyo tobanaad aayaddiisa shanaad sida tan ilaaha dulqaadashada iyo gargaariddu ha ka dhigo in midkiinba midka kale la fikir ahaado sida ciise masiix bawlos intaa ayuu ku hakanayaa isagoo inoo baryaya barakada inoo soo maraysa hadallada ilaah si ay ugu shaqayso yuhuudda iyo kuwa aan yuhuudda ahayn iyagoo hal jir ama urur ku jira waana jidhka masiixa iyagoo weliba aan ku kala tegaynin waxa qof uu cunayo laakiinse midba kan kale uu u dulqaadanayo haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal waxaa qoran warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer rooma cutubka shan iyo tobanaad aayaddiisa lixaad sida tan inaad isku qalbi iyo isku af ku ammaantaan ilaaha ah aabbaha rabbigeenna ciise masiix waxa la doonayo waa sida tan waana in masiixiyiintu ay midaysnaadaan in kastoo kala duwanaan xagga waxbaridda ahi ay jirto haddana waa hubaal in masiixiyiintu ay midaysan yihiin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaa waxaa ku qoran aayadda toddobaad ee isla cutubka shan iyo tobanaad sida tan sidaas daraaddeed isdhoweeya sida masiixuna uu idiin dhoweeyey in ilaah la ammaano bal aan idiin siiyo tarjumadda aayaddaasi oo toos ah waxaa rasuulku uu leeyahay sidaas daraaddeed isdhoweeya sida masiixuna uu idiin dhoweeyey in ilaah la ammaano haddaba ilaah wuxuu qaabilayaa qof kasta haddii uu yahay mid rumaysadka ku xoog badan iyo haddaannu ahayn waxaa innaga laynaga doonayaa inaan turxaan bixinno farqiyada u dhexeeya waxbaridda ama fikirrada kala duwan ee ku aadan baibalka haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka shan iyo tobanaad aayadaha siddeed ilaa sagaal waxaa qoran sida tan waayo waxaan idinku leeyahay masiixu wuxuu noqday kuwa gudan mididiinkooda runta ilaah aawadeed inuu u xaqiijiyo ballamadii awowayaashii hore la siiyey iyo in quruumuhu ilaah u ammaanaan naxariistiisa sida qoran sidaas daraaddeed waxaan kugu ammaani doonaa quruumaha dhexdooda oo magacaaga waan u gabyi doonaa markii ciise masiix dunida yimid wuxuu u yimid markii hore kuwa gudan ama qaranka reer banu israa'iil isaga qudhiisa ku leh injiilka sida matayos uu u qoray cutubka shan iyo tobanaad aayadda afar iyo labaatanaad sida tan la iima soo dirin idaha lunsan oo reer banu israa'iil maahee waxaa kaloo ciise masiix uu ku yidhi xertiisa mar ay u baxeen howl wacdiis ah sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka tobanaad aayadda lixaad sida tan laakiin waxaad u tagtaan idaha lunsan oo guriga israa'iil ah haddaba haddaan soo koobno dantii hore ee ciise masiix uu u yimid waxay ahayd inuu u yeedho reer banu israa'iil marka hore waxaa kaloo bawlos uu inoogu sheegayaa warqaddii uu u qoray reer galatiya cutubka afaraad aayadaha afar ilaa shan sida tan laakiinse markii wakhtigii u buuxsamay ilaah wuxuu soo diray wiilkiisii isagoo naag ka dhashay oo sharciga ku hoos dhashay inuu furto kuwii sharciga ku hoos jiray inuu carruurtiisa inaga dhigo badbaadadu waxay ka timaadaa yuhuudda iyadoo soo maraysa masiixa si loo kaamilo runta weyn ee ku jirtaa ama inoogu qoran axdigii hore marka waa inaan maanka ku hayno in aabbayaasheen aan wax ballan ah lala dhigan wixii nebi nuux ka dembeeyey hase yeeshee ilaah wuxuu ballan la dhigtay nebi ibraahim nebi isxaaq iyo nebi yacquub waxaanse wada garanaynaa in ilaah uu inoogu qoray kitaabkiisa zabuuradda iyo weliba kutubta kale inuu jecel yahay xitaa dadka kale waxaa ku qoran zabuurka soddon iyo toddobaad aayaddiisa koowaad sida tan hubaal ilaah waa u roon yahay reer banu israa'iil iyo inta qalbigoodu quman yahay waxaa markaasi hubaal ah in ilaaheennu aannu ina dayrinaynin haddii aan ugu soo dhowaanno tubta toosan waxaa kaloo ku qoran zabuurka siddeed iyo tobanaad aayadda afartan iyo sagaalaad sida tan sidaas daraaddeed rabbiyow anigu waxaan kugu mahadnaqi doonaa quruumaha dhexdooda oo magacaaga ammaan baan ugu gabyi doonaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma ayaannu haatanna eegaynaa cutubka shan iyo tobanaad aayadda tobanaad waxaana qoran sida tan oo haddana wuxuu leeyahay quruumahow la reereeya dadkiisa haddaba wuxuu aayaddan ka soo xiganayaa rasuulku kitaabka sharciga ku noqoshadiisa cutubka soddon iyo labaad aayadda afartan iyo saddexaad waxaanay qayb ka ahayd qhasiidadii nebi muuse taasoo ahayd waxyi ku aadan boqortooyada imaanaysa marka wakhtiga ama zamanku uu dhammaado waxaa qurumaha lagu casumayaa inay reer banu israa'iil ilaah la ammaanaan aayadda kow iyo tobanaad ayaa waxay leedahay oo haddana rabbiga ammaana quruumahoo dhammow dadkoo dhammuna ha ammaano isaga haddaba waxaa qidcadan laga soo xigtay zabuurka ugu gaaban zabuuradda oo dhan oo ah boqol iyo toddoba iyo toban aayaddiisa koowaad waxaa quruumaha lagu casumayaa inay israa'iil ku soo biiraan markay joogto in ilaah la ammaano waa wax xiise la haddaba in maanka lagu hayo sida hadalku uu u dhacayo haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka shan iyo tobanaad aayadda laba iyo tobanaad waxaa qoran sida tan oo haddana isayos wuxuu leeyahay waxaa jiri doona xididkii yesai iyo kan u kacaya inuu u taliyo quruumaha isagayna quruumuhu wax ku rajayn doonaan welibana xigashadan ayaa ka imaanaysa kitaabkii ishaaciyah cutubka kow iyo tobanaad aayadda tobanaad waxaana taasu ay sharaxaysaa in masiixu uu ka yimid nebi daa'uud ina yeesaay waxaanan ognahay in dadkii ugu horreeyey ee masiixi noqday ay ahaayeen dad yuhuud ah laakiin markii uu qorayey warqaddan reer rooma waa rasuul bawlose ayaa waxaa rooma ka jiray kiniisad u badan dadka aan yuhuudda ahayn isla sida ay tahayba maanta haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka shan iyo tobanaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaa qoran sida tan ilaaha rajadu ha idinka buuxiyo farxad iyo nabad oo dhan idinkoo rumaysan si rajadiinnu ugu badato xoogga ruuxa quduuska ah haddaba ilaaha rajada ayaa waxaa haatan uu noqonayaa magac la siinayo ilaah haddaba qofka rumaysan wuxuu arkayaa in uu haysto ilaah magangal ah oo laga dugsado qabowga oo xiisadaha dhibka badan ee noloshana mootiya ama gudbiya dadka waayo waxaa halkan laynoogu sheegayaa ilaaha rajadu inuu inaga buuxiyo farxad iyo nabad oo dhan waxaana aayaddaasi saddex iyo tobanaad ay ku soo dhammaanaysaa ducadii rasuul bawlos iyo qaybta waxbaridda ee warqaddii reer rooma waxaa haddaba horay u sii soconaya maaddada ku saabsan bawlos oo horay u sii wadaya markhaati furkiisii shakhsi ahaaneed marka sheekadu halkan ay joogto ayaa bawlos wuxuu halkan keenayaa markhaati fur shakhsi ahaaneed maadaama uu ahaa rasuulkii quruumaha waxaad xusuusataan in uu ku bilaabay warqaddiisii qaab shakhsi ahaaneed iminka wuxuu ka baxayaa waxbaridda oo dhan wuxuuna horay u sii wadayaa markhaati furkiisii shakhsi ahaaneed ee uu isku barayey masiixiyiinta haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno haatan cutubka shan iyo tobanaad aayadda afar iyo tobanaad waxaa qoran sida tan oo aniga qudhayduna waxaan idin hubaa walaalahayow inuu wanaag idinka buuxo oo laydinka buuxiyey aqoon oo dhan oo aad kartaan inaad iswaanisaan waxaan u malaynayaa in qidcadanu ay tahay mid aad iyo aad ugu wanaagsan masiixiyiinta bawlos wuxuu aayaddan inoola hadlayaa sida inuu ka cudurdaaranayo daacadnimadiisa iyo sida deggan ee uu ugula hadlay wixii ku saabsanaa waxbaraddii ku qornayd reer rooma warqaddan xitaa innaga ayay inoo wanaagsan tahay maanta haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka shan iyo tobanaad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban waxaa qoran sida tan laakiinse siyaalaha qaarkood dhiiranaan badan baan idinku soo qoray inaan idin xusuusiyo nimcadii xagga ilaah layga siiyey aawadeed inaan dadka aan yuhuudda ahayn u noqdo mididiinkii ciise masiix anigoo shuqulka wadaadnimada u qabanaya injiilka ilaah in sadaqada dadka aan yuhuudda ahayn la aqbalo iyadoo quduus lagaga dhigay ruuxa quduuska ah marka bawlos uu leeyahay dhiiranaan badan baan idinku soo qoray ayuu ula jeedaa warqaddan reer rooma ee uu u qoray beesha deggan rooma ee masiixiyiinta ah wuxuu si deggan ugu sharxayaa inuu yahay rasuul ay leeyihiin dadka aan yuhuudda ahayn haddaba aayaddan waxay si adkaynaysaa in rasuul bawlos uu qoray qaybtan oo aannu horay idinku sheegnay inay jiraan kuwo leh labada cutub ee ugu dambeeya ee warqaddan reer rooma bawlos ma qorin waxaa kaloo bawlos uu u sheegayaa quruumaha in la aqbalay dadka aan yuhuudda ahayn kadib markii ay rumaysteen wacdigii bawlos waxaana quduus looga dhigay ruuxa quduuska ah oo iyaga ku dhex jira marka laga soo bilaabo sargaalkii reer rooma oo korneliyas ahaa quduuska dhigidda ku timaada ruuxa quduuska ah waxay ku bilaabatay yuhuudda dabeetana quruumaha ama dadka aan yuhuudda ahayn waase markii ruuxa quduuska ahi uu soo dhex galo waxaan markaasi ilaah ugu mahdinayaa inuu wargeeyayaashiisii barakadeeyey sidii bawlos kuwaasoo dadka wax bara bawlosna si weyn ayuu wax inoogu baray warqaddan reer rooma haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka shan iyo tobanaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaa qoran sida tan haddaba xagga ciise masiix waxaan leeyahay wax aan ku faano waana wax ku saabsan ilaah bawlos wuxuu si deggan wax ugu sheegayey reer rooma oo waxay la noqotay in raggii halkaasi joogay ayaan u baahneen tusmadiisii iyadoo ay taasi ugu wacan tahay haddaba ayuu u qoray warqad kalsooni ah wuxuuna iska ilaalinayey inuu iyaga ula muuqdo sida nin kibir badan bawlosna sidaas ma doonaynin haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka shan iyo tobanaad aayadaha siddeed iyo toban ilaa sagaal iyo toban ayaa waxaa qoran sida tan waayo kuma dhici doono inaan waxba ka hadlo wixii masiixii iga dhex shaqeeyey mooyaane dadka aan yuhuudda ahayn addeeciddooda aawadeed oo uu igaga dhex shaqeeyey hadal iyo camal oo uu ku sameeyey xoogga calaamooyinka iyo yaababka iyo xoogga ruuxa quduuska ah oo sidaasan injiilka masiixa ugu wada wacdiyey yeruusaalem iyo hareeraheeda iyo ilaa ilurikon wax muhiim ah ayaa inoogu qoran qidcadani haddii aynu doonayno inaan fahamno bawlos iyo inuu yahay isaga ama uu yahay butros wixii aasaasay kiniisadda reer rooma waxaa waajib ah inaan aad ugu kuurgalno waxa uu inta ku leeyahay rasuul bawlos bawlos haddaba wuxuu leeyahay kuma dhici doono inaan waxba ka hadlo wixii masiixii iga dhex shaqeeyey mooyaane khaasatan dadka aan yuhuudda ahayn bawlos magac ku raadsan maayo wixii ilaah uu sameeyey maalintii bentekost marka uu leeyahay xoogga calaamooyinka ayuu ula jeedaa calaamooyinkii rasuulnimada taasoo isaga aqoonsi u ahayd haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka shan iyo tobanaad aayadaha labaatan ilaa kow iyo labaatan ayaa waxaa qoran sida tan sidaasaan u hawaystay inaan injiilka ku wacdiyo meel aan masiixa awil lagu magacaabin si aanan ugu duldhisin aasaaska nin kala dhigay laakiinse sida qoran waxaa arki doona kuwa aan warkiisu u iman kuwii aan maqlinuna waa garan doonaan haddaba waa in maanka lagu hayaa xilligeenna in kuwa wacdiyaa ayaan haysan calaamad la mid ah kuwii ay haysteen rasuulladii hore waxaa iyaga aqoonsi u noqonaya waxbaridda dhabta ah ee ay kiniisadda barayaan mase ahan calaamooyin waxaa jira kuwo ka mid ah masiixiyiinta oo aaminsan in qofka masiixiga ahi uu ku hadlo luqad ay u yaqaanaan carrabada oo qofku uu iska hadlayo inkastoo aan la garanaynin waxa uu ku hadlayo taasi lama odhan karo haddaba waa calaamad waxaana markaasi cad in bawlos uu dadka barayey waxbarid nadiif ah oo ku taxalluqda iimaanka dhabta ah ee masiixinimada wuxuuna had iyo goorba hadalka gaarsiin jiray meelaha uusan gaarin wuxuuna ahaa nin wacdiye ah oo ilaah howl u haya waxaan ku arki doonnaa cutubka lix iyo tobanaad in rasuul bawlos uu isbarayo hormo masiixiyiin ah oo reer rooma ah kuwaasoo uu garanayey waxaana qoran in bawlos hormadaas oo dhan uu ku wacdiyey injiilka oo ay ilaah aamineen bawlos wuxuu aad u jeclaa inuu warka gaarsiiyo kuwa aan waxba ka ogayn injiilka markaasaa kuwii uu hadalka gaarsiiyaba ay odhanayeen waan ku garannay bawlosow waanan aqbalnay in ciise masiix uu yahay badbaadiyahayaga saaxiib ma jiraan wax la siman in dadka la baro masiixa oo haddana ay aqbalaan haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka shan iyo tobanaad aayadaha saddex iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan waxaa qoran sida tan sidaas daraaddeed marar badan baa layga hor joogsaday imaatinkii aan idiin imaan lahaa laakiinse haatan anigoo aan meelaha kan meel dambe ku lahayn oo idiin boholyoobay sannado badan inaan idiin imaado markaan isbaaniya tago waxaan rajaynayaa inaan socdaalkayga idinku arko oo idinna aad halkaasi iga ambabixisaan markaan cabbaar idinkula raaxaysto wehelnimada dabadeed bawlos hal meel wacdiskiisu kuma ekeen oo wuxuu leeyahay waxaan doonayaa inaan idin imaado markaan isbaaniya tago rasuul bawlos wuxuu ahaa nin ilaah si weyn uu u isticmaalay oo socdaalladiisiina wuxuu had iyo jeerba sii mari jiray kuwa uu horay u wacdiyey si uu ula farxo badbaadadooda aawadeed su'aashu haddaba waxay noqonaysaa miyuu bawlos weligii tegey dalka isbein haddii uu tegey dalka isbein iyo haddii kaleba ma hayno qoraal xaalkaasi ku saabsan welibana ma qornaa ama wax waraaq ah lagama hayo inuu tegey ilurikon hase yeeshee waa dhab inuu meelahaasi tegey bawlos oo soo koobaya safarradiisii iyo wacdigiisii uu ku kala bixiyey boqortooyadii reer rooma ayaa waxaa ku qoran warqaddii labaad ee uu u qoray timiteyos cutubka afaraad aayadda toddobaad sida tan dagaalkii wanaagsanaa waan dagaalamay oo tartankii waan dhammeeyey iimaankiina waan dhowray haddaan faalladii gaabnayd intaasi kaga baxno ayaannu haatanna eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka shan iyo tobanaad aayadda lix iyo labaatanaad oo aannu ku soo gebagabayn doonno barnaamijkeenna caawa waxaa qoran sida tan waayo dadka mashedoniya iyo akhaya waxay aad u jeclaysteen inay wax u ururiyaan masaakiinta ka midka ah quduusiinta yeruusaalem joogta
adigoo saamaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin